أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد قال الله تعالى والذين كوي يتوفون لأوفسنه oo minkum adinka idinka mid a oo ragga oo dhimanayo wayadaruuna kana tegayo aswaajan haween ay qabaan oo cismadooda ku jiraya maaragta ka tegaya wasiyatan ay falyuusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran liaswaajihim haweenkooda ha u dardaarmeen mataacan raaxaysi ha u dardaarmeen ilal xawli sanad intii ka ha maaragtay in ha u dardaarmeen hayra ikhraajin sanadkaas iyadoon la bixinayn macnaha waxaa weeye dadka dhinta oo haweenkooda ka dhinta dadkaa haweenkooda ha u dardaarmeen si waajiba haweenkaas sanad inay gurigooda iska joogaan oo lagu nafaqeeyo oon gurigaa ayaga aan laga bixinin fa in kharajna iyagu haddii ay baxaan oo sanadkii aysa dhammaysan iyagu khiyaarkooda isaga baxaan falaa junaaxa calaykum korkiina dembi ma ahaanin fii maa facalna wixii ay sameeyaan fii anfusihinna naftooda oo min macruufin macruuf ah wallaahu allana casiizun waa kii qaalib ah oo arrintiisu ay soconayso oo xakiimun haddana xikmo ku dhisay isagoo wax warama samayn kara haddana alla subxaana wa tacaala wax kale kaanahon isqaado karin ma samaynaye wax xikmo ku dhisan ayuu alla sameynaya subxaana wa tacaala haddaba aayaddan iyo aayaddii hore oon soo dhaafnay oo ahayd waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ka tegaya oo ifka uga tegaya haween iyagoo ku xiran oo cismadu ku jira ka dhan yatarabasna haweenkii ha sugteen oo cidda ha tirsadeen bianfusihim naftooda arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban hameen ha sugteen toban hamin iyo toban dharaarood iyo aayaddan calaaqada ka dhexaysa marka maxay tahay culimmada laba iskugu khilaafeen culimmada intooda badanoo mufasiriinta ah oo sida ibnu cabaas iyo magarat qataada iyo in badan oo culimmada kamid a waxay leeyihiin aayaddan waa mansuuqo wey aayaddan oo middan dambe waa la nasakhdo tii hore ayaa nasakday oo cabdullaahi ibnu zubeera ayaa wuxuu wadiisto bukhaari wariyey ayuu cuhmaan wuxuu ku yidhi aayaddan waladiina yatawafauuna minkum yadaruuna aswaajan midaan dambe qad nasakhathaa aayat lukhraa aayaddii hore ayaa nasakday oo ka horreysay falima taktubuhaa maxaad u dhigaysaa ma garata maxaa u dhigaysaa ow tadaxa yacni maxaa u dhigaysaa oo kitaabka ugu qoraysaa maca iyadoo macnaha xugumkeeda aan maanta ma arkaysaa lagu camal falaynin maxaa sidaa u samaynaysaa markaasu wuxuu ku yidhi cuhmaan yabna akhii laa ugayiru shay-an minhu calaa makaanihi qur-aanka sidii oo u yaalay oo cardat alakhiira markii ugu dambeeyey oo qur-aanka jibriil uu ku akhriyey wixii la sugay oo misxafka ku sugnaa ma bedelayo hadda qur-aankaas marka markii dambe la sugana waxaa kamid a wax lafdigooda la nasakhay oo xukunkooda uu jiro sida ayaturajmi wax lafdigooda oo la akrinayo oo macnahooda la nasakhay sida aayaddan oo kalea ka mid ah marka culimmada badankeed waxay qabaan aayaddan inay maanta ma arkaysaa mansuukho tahayo aayaddii ka horeeyey ay maanta ma arkaysaa ay nasakhday saasoo culimmada iyo qaarkood ay qabaan waana sida culimmada ay u badan tahay oo ibnu cabaas iyo laga warinayo iyo keyrka iyo cabdillahi ibnu zubeyrka si hadda aragno qaarna waxay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin aayaddu mansuukho ma ahane aayaddii hore waxay ka hadlaysa waxay ahayd in ciddada ay maanta ma arkaysaa toddoba afar bilood ee ciddada ay tirsato aayaddaana waxaa weeye waa un khiyaaray u leedahay haddii la rabo haddii maalan ay guri ku jirto oo ninkeeda oo ka dhinto intii sanad a inaan laga bixino xoogaa qofkii maadaama laga dhintay oo gurigii iyo degaankii iyo waxyaalihii ay baratay intii sanad ah waxoogaa ay ka sabrayso in loo kaadiye hore guryihii inta laga dhaxlo oo maaragtay la hantitabiye inaan gurigii iyo meeshii ay deganeed inaan dhaqso looga bixin oo afarta bilood inay joogtana waa inta waajibka iyo tobanka habeen sanadka haddii loogu daro gurigeeda iska deganaato oo nafaqada la siiyana magarad waa inta wanaagsana oo maanta ma arkaysa ixsaanka marka qowlkaasi marka wuxuu leeyahay sidaas aayadda markaas mansuukho ma aha aayadda markaas mansuukho ma ahan saasay leeyihiin waaladiina kuwii yutawafawna la oofsanaya oo minkum adinka idinka mida wayadaruuna ka tegaya aswaajan haweena ka tegaya meesha tambiihna waxaa ku jira mowdka in la isxasuusiyo haaniyanna dadkii dadkuugu dhowaa in lagaa dhaxlayo adduunyadan ha isku waxayna qofka waxyaalaha ugu khaasan oon laga taabo karin waa xaaskiisa wey marka xaaskaagii haddii aada dhimato waxaa weeye waa kaa ciddo tirsanaysaa ciddadaas mara ka baxdana ciddii rabaa guursanaya xoolahaagiina marka waa dhaxlaya marka gebgabtan adduunyada laisku dhex jiray waa maxay xoolahaadiina waa la qaybsanayaa haweentaadiina afar bilood kabaadi cid kale hadday rabto iska aroosi karta oo guursan karta marka adduunye waxaad ku leedahay ayaaba iska yar afarta hamuunad joogto waa waladiina kuwii yutawafawna la oofsanayo minkum adinka idinka mida wayadaruuna ka tegaya aswaajan haween ay qabaan ka tegaya oo cismadooda markaas ku jira kuwaas wasiyatan marka waxaa lagu nasbinayaa ficil qadarano maxduufa ay falyuusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran maanta ma arkaysaa ha dardaarmeen liaswaajihim ha u dardaarmeen maxay u dareen mataacan in loo raaxeeyo ilalxawli sanad in loo raaxeeyo guriga iska deganaadoon oo la nafaqeeyo kayra ikhraajin iyadoo aan la bixinayn fa in kharajna haddii ay baxaan falaa junaax caley iyagu ikhtiyaarkood iskooda u baxaan iyadoo qofna aan ku qasbinin markay ciddadii kale ay dhammaystaan haddii aan idhaahno aayaddu mansuukho maaha afartii bilood iyo tobankii beri markay dhammaystaan hadday iska baxaan falaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahaanin fii maa facalna waxay sameeyeen fii anfusina nafsadooda oo min macruufin macruufa inay iska guursaan markay ciddadii afartii balo tobankii u dhammaato guriga inay ka baxaan dhib korka markaa dembi adinkeeda kama saaran laakiin uun sanadkaas ha bixinina waa marka waxaan dhahnay culimmadu laba ra'yay ku leeyihiin ra'yi ah aayaddii hore ayaa nasakhdo aayaddaani waa mansuukha iyo ra'yiga kale oo ah mansuukha ma ahane tan waa iska sunno oo waxaa weeye sanadka inay gurigeed iska joogto iska raaxaysato oon la qadaanqatin oo gurigii haddii villo iyo u baratay iyo nolol fiican bal intii hal sana in maaragtay loo raaxeeyo oon gurigii laga bixinino isla markii geeridii ninkeeda aan la dareensiinin marka taas khiyaa ayaa marka ayaa ahalkii loo dardaarmay hadday laakiin markay afartii bilood iyo tobankii dhamaystir anigu sanad dhamaysama oo iska baxay markaa cidino loo diidi maayo laakiin intii sanad yaan iska yaan laga bixin marka labadaa ra'yi baa ku jirta oo culimmana waxay leeyihiin aayaddan waa mansuukha aayaddii horaa nasakday qaarna maxay leeyihin mansuukha maahane sanadka in loo dhameeyo guriga lagu nafaqeeyo waa naafilo ma garat laakiin toddobada maaragtay afarta bilood iyo tobanka habeenna inay gurigeeda ay joogto ciddo tirsato markaas waa waajiba hadday rabto markaas kabacdi waa iska bixi kartaa hadday rabana gurigeeda markaa waa iska joogi kartaa wallaahu allana casiizun amarkiisu kii ou qaalib yahay waaye xakiimun ee xikmana u saaxiiba wey alla subxaana wa tacaala walilmudallaqaati waxaa u sugnaaday gabdhaha la furay mataacun baa u sugnaatay in loo raaxeeyo bilmacruufi sida macruufa xaqan iyadoo waajiba cala lmuttaqiina muttaqiintana ay waajib ay ku tahay maa soo marnay gabadha haddii maanta ma arkaysaa la furo iyadoon meher loo magacaabin oonan loo galmoonin haddii la furo waa soo marnay inay gabadha haddii aan meherna loo magacaabin iyadoo looga loo galmoonna la furo in markaas mataacay waajib ay tahay xun in lagu maaragtay lagu khaadirkeeda lagu jebiyo haddii laakiin meher loo magacaabo iyadoo loo galmoon la furo nisful mehri bay leedahay haddii meherka la magacaabo laakiin aayaddan waxay sheegaysaa gabar kastoo la furo inay maaragtay xaq u leedahay in la ambabixiyo oo loo raaxayo mataac waa ambabixin qofkii maadaama gurigeedii laga diray ma garad in wax uun lagu sagootiyo oo meherka wax ka gooni ah waa oo xoogaa ambabaxoo jiscima ama dhar la siiyo ama waxyaalaha ay jecesho guriga iyo wixii ay jeceshahoo kale oo qof ay jeclaato markaas in loo daayo taas oo kale waa walilmudallaqaati gabdhihii la furay waxaa u sugnaaday mataacun in loo raaxeeyo la ambabixiyo bilmacruufi si dhaqan wanaagsan ah oo qof walbana awoodiisa ku dhagsan xaqan taas oo xaq ahoo waajib ahoo calalmuttaqiina muttaqiinta waajib ku ah dadka qofkii muttaqiga waa waajib marka culimmadu ma waajib oo macnaha iska ikhtiyaari ahoo sunnaha mase waa waajib oo waajiba labada qowlba waa ay jiraan laakiin waxay u baadan tahay inay uun karaamo inay iska tahay sababta waxa waajibka un waa meherka waaye marka tan waxawey waa karaamo oo qofka maaragtay khiyaarkaahi oo muttaqigaahi ma u haboono gabar intuu furo inuusan wax ugu raacayn kadaalika sidaa uu aayaadka idinkugu caddeeyo yubayinu llaahu ilaahay u caddaynaya lakum adinka aayaatii aayaadkiisa uu idinkugu caddaynaya lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna ilaahay inaad maar tacqilu inaad waxgarataan yacni hadda aayaadka aan soo marnay axkaamta sida loo kala hufay waraa-isha waajibaadka xuquuqda la isku leeyahay si cajaa'ib lahu ilaahay ka hufay uu ku hufay subxaana wa tacala u kala bixiyo oo weliba xikmad weyn iyo maanta ma arkaysaa aada iyo aada ay ugu jirto taasna waxaa la rabaa dadku shareecada inay maslaxo ay u tahay oo danahooda ay xalinayso inay fahmaan ee haddii ahwaa lagu socdo iyo nintoox iyo qof walba iyo sharci shaydaan haddii lagu socdo in wax walba isku qasmayaan oo complicated iyo mashaakil ay noqonayaano wax kala soconayo aysan jirin laakiin sidii soomaalida ay ku maamaan kala bax kitaabkaa qabo yacni waxay ka wadaan kala bax wanaagsan kitaabka qabo wixii aan kitaabka lagu xukmin kala bax fiican maahna maantan un waxaa weeye maaragtay iska daba wareegwa nacam walilmudallaqaati gabdhihii la furay oo dhan waxaa u sugnaaday mataacun in loo raaxeeyo bilmacruufi si wanaagsan in ambabixin la siiyo iyo jiscin wanaagsan taasoo xaqan xaal ay tahay waajib cala lmuttaqiina muttaqiinta waajib ku tahay oo culimmana waajibay ka cabireen qaarna waxle waa makruma iyo maaragtay maamuus wanaagsan cala lmuttaqiina dadka muttaqiinta oo waxle qolada waajib oranayo markii hore waxaa la yidhi walilmudallaqaati ayadii hore waxay ahayd aayadii hore xaqan cala lmuxsini ahe tii hore marka qaara waxay idhaahdeen hadday qofka muxsinka uun xaq ku tahay qofkii raba ayaa maanta ma arkaysaa iska bixinaya soo maaha walmudallaqaati mataacu bilmacruuf xaqan cala lmuxsiniina ay tii hore ahayd soo maaha ha waqadruhu famaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu cala lmuqtiri qadaruhu mataaca bilmacruufi xaqan cala lmuxsiniin marka dadkii qaar baa yiri hadday uun qofka muxsinkaa laga rabo keliya uun anigu ma bixinayo markaasi ay soo degtay xaqan cala lmuttaqiin m qofka muttaqigaa oo ilaahay ka baqanayo inuu haweentii ama bixid la-aan diro laysa min xaqi xaqiis ka mid maaha kadalika sidaasoo yubayinu allahu ilaahay u cadaynaya lakum adinka aayaati aayaadkiis lacalakum waxaa mudantihin tacqiluun inaad waxgarataan alla markaas wuxuu leeyahy alam tara miyaadan arkaynin oodan u jeedin ama laguu sheegin ilaa nabiga waxyaalo ilaahay tusi karaa subxaana wa tacaala waxyaalo qeybiyaadaha ilaahay tusay jannadii iyo naarti wax lasoo dhaafaa la tusay oo wuxuu leeyahy waxaad u jeed moodaa inaan u jeedo muuse oo talbiyeysanaya oo talbiyadii la qaylinaya ilaaha subxaana watacaala ujeedsiinaya ilaa arag hadda dadka hadda suuraaba la iska duubaya qofkiiyo tobanaan sano dhintaa hadalkiisa ilaahay taas ma awoodi waayo wax bini aadamba ay meel ay ku sajili karaan marka nabiga waa loo muujinaya caleyhi salaatu wasalaam alam tara miyaadan u jeedin oodan arkaynin ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda wal xaal hum ayaguba uluufun kumanaankun ay yihiin xadara almowti mowd iyagoo ka baqaya ayay guryahoodii ka carareen fa qaala lahum ullahu ilaahay wuxuu ku dhahay muutuu kelimadaas dhinta alla subxaana watacaala waxawey inamaa amruhu idaa araada shan an yaquul lahu kun fayakuun wax haddii ou doono kun ayou dhahayaa fayakuunu wax waa iska ahaaneen wax isaga dhib iyo macaawil iyo maaragtay badeel iyo yaambo iyo godin iyo maaragtay dhoobo la isku waxaaye iyo koollo maaragtay koollo iyo waxaas ilaahay ma usoo qaadanaya subxaana wa tacaala muutu ayaa la leeyahay dhinta ayaa leeyahay waa dhinteen marka weeye markaasuu huma axyaahum ilaahay soo nooleeyey awooddiisay ku tusinaysa taana waxay ku tusinaya fadliga allo in allaha ale laduu fadlin waa kii fadli u saaxiiba iyo dheeraadsiin iyo ixsaan cala nnaas dadka ixsaan oo u sameeyo walaakina akhara annaas dadka badankiisana laa yashkuruuna ma shukrinayaan sida ibnu cabaas uu wariyey ibnu abi xaatim can ibni cabaas uu ku wariyey dadkan waxay doogi jireen reer bani israa'iilay ahaayeen qaryo la yidhaahdo daawardaan ayay joogi jireenoo waasid dhulkan ciraaq agihiisa ah marka libaro ayaba waa la yidhaahdaa oo daacuun baa intay ku dhacay ayay carareen ay yidhahdeen meeshaan balaaya ku dhacday ka carara oo dhul caafimaad qaboo carasan maaragtay taga meeshii marka ay ka carareen is yidhaahdeen moodki waa ka baxsateen ilaahay canbakraatiim laay muutu uma axyaa markay baaba-een ayaa nabi xisqiil la yidhahdo ambiyada reer banu israel ka mid a ayaa ilaahay maaragtay ou soo marow la yaabo nabigiyaa loo waxyoodo waxaa la yidhi waxaad ku tiraahdaa ayatuha alcidaamu albaaliya ina allaha yamuruka an tajtamici war lafayhu isku soo dunma laf walbaba meeshoodii bay ka soo duusha faijtamaca cidaamu kulli jasadin bacdaha ilaa bacd lafiyaa isu soo dunmay haddana waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa ayatuha alcidaam ina allaha yaamuruki an taktasii laxma war lafayaho hilib maanta ma arkaysaa isku dhareey oo hilib maarata ha idin fuulo hilibkii iyo wixii dhammaabaa fuule haddana waxaa la yidhi ruuxda u dhawaaqoo ruux walba jismigeedii ha aada dhig sidiibay marka ay ku noolaadeen marka waa qiso aada iyo aada u weyn waay oo dhacday oo reer banu israel agtoodana mutawaatir ay ka tahay oo yaqaaniin annagana nabigeena caleyhi salaatu salaam ilaahay u waxyoodo uu noo sheegay kitaabkiisa uu noogu sheegay ee qaarna waxay leeyihin nimankan jihaada lagu farad yeelo jihaaday ka carareen waxay is idhaahdeen jihaadkan waa ku dhimanayseen jihaadkiibay ka carareen markaasuu ilaahay wuxuu tusinayaa subxaana wa tacaala carar iyo dagaal laga cararo inay naf ku badbaadeynin jihaad la galona inaan lagu dhimanaynin walidaalika waata la sheegay qisadii sayfullahi almasluul khaalid bin waliid ma garat abu sulaymaan khaalid bin waliid radia allahu canhu saxaabiga ahaa oo sayfullahi almasluul ahaa ninkaas weligiis nin ka geyssan lama ark lama ark wax ka adkaadana rasuulkaa ka jira caleyhi salaatu wasalaam wax ka adkaada rasuulka unbaa ka jira meel walbana dagaalka meesha ugu daran uu geli jiray intaasoo niman ayuu madaxda wuxuu la sameyn jiray mubaaraso wuxuuna jeclaan jiray inuu jihaad almacraka oo ku dhinto markii dambena nolol wuxuu dhintay maaragtay oo jihaad kuma dhiman wuxuu ku dhintay maarata nolol sakaraad oo ku dhinta tiisii baa u timi markaasuu ka shallaayay markaasuu wuxuu dhihi jiray laqad shahidtu kadaa wa kadaa mowqican intaas oo boqolaal oo maaragtay dagaal ayaan goobjoog u ahaa ama waqtigii mushrikiinta mise waqtigii maaragtay muslimiinta wamaa min cudwin min acdaa'i ilaa wa fiihi ramyatun aw dacnatun aw darba hal xibinteyda xibin ka mida ma jirto ilaa waxaa ku taalla gamuun lasoo gebay ama maaragtay seef la igu duro la igu muday ama waxaa weeye maaragtay waran la igu muday ama seef lagu kala gooyaa ku taalo darbo seef lagu garaaco meel iifayo lama arko wa haa ana daa amuutu calaa firaashi kamaa yamuutu alciir sida ratiga geela u dhinto ayaan u dhimanay gurigeyga falaa naamad acyunuljubanaa fulayo indhahaguma hordaan maxaad ka baqeen macnaa mashhad la xaadiro haddii lagu dhiman laha anaa meel kasta meesha ugu darana iqtixaami jiro dhah aan maaragtay aan geli jiray bal si aan jihaad uga dhinto wamaca daalika waa ii suurageli weyso dha fulanimay marka maxaad kuu taraysa adig nacam ilaahayna waa kale qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim lqatlu amdaajici markay gaalidii ay yidhaahdeen low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu markay dhaheen waxau dhahay haddii xataa guryaha iska fadhi lahaayeen wax u yeera kaala arag dadkii la laayay nin walba meesha imaan lahaa waxun baa u yeeri lahaa meeshaygooda gorofsara lawada arki lahaa buudha marka dagaalna wax lagu kuma le-do maaragtay guri jiifna nolol ma keeno meel kastay geerida imaan kartaa nacam alam tara miyaadan arkin buu dhahay alle marka cibro waxaa ku sugan inaan geero aysan carar aysan looga carari karin oo marka aan jihaadka laga baqi karin waxaa kaloo cibro ku sugan bachigu inuu maarata uu xaq yahay ilaa ilaahay dadkan waa dilay waana soo noolay marka hadhow inaan bachiga aan la inkirin waa qiso mutawaatir reer banu israa'iil annagana waxaa noogu filan kitaabkeena qur-aanka in ilaahay nabigeena ugu waxyoodo uu noo sheego ilaa ilaahay wax beena oo qalada ma noo sheegaan nabiga noogum lisaankiisa nooguma sheegaan nacam oo bachiga xaq u tahay midda kale hadiga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan haddii meel daacuun ama cudur cudurada gudbo ay ka dhacaan oo cudurada faafa sharcigu waxaa weeye dadka meeshaas joogaana inaysan cararin dad kalena meeshaas cudurku yaallo oo caafimaad qaba inayna soo gelin oo nabigu waxau dhaha calayhi salatu salaam meel haddii uu daacuun oo ka dhaco qofkii meesha jooganayose ka bixin qofkii maanta ma arkaysana idaa kaana biardin wa antum fiiha falaa takhrujuu firaaran minhu wa idaa samictum bihi biardin falaa taqdamuu haddii dhul inuu ka dhaco aada baqashaana dhulkaas marka ha soo aadnina oo maaragtay ha soo gelinina arrintaas marka cumar ay qabsatay asagoo shaam u socda ayaa waxaa loo sheegay in shaam cudur xun uu ka dilaacay daacuun daacuunu cambaas la yihaahdo abuu cubayda iyo mucaad binu jabal iyo raggi khiyaaru saxaaba ay ku dhinteen markaasuu cumar dadkiiba marka uu shiriyey markii uu shiriyey ansaartii uu shiriyey muhaajiriinta waxay dhaheen waa gelayna abuu cubayd waxay dhaheen xagge wa cararay afiraaran min qadar illaah markaasuu yiri cumar low kaana kayruk la awjactuu darban oo dhahay adiga abuceede qofaan haddau dhihi lahaa waxbaan ku sameyn laha laakiin adiga makaanadaada in la taaba kara ma tihid nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaahi buu dhahay markii dambe cumar ansaartii muhaajiriinta markay iskhilaafeen raggii carabtii odayaalkoodii mashaaikhda gadaal kasoo islaam u yeero ahlu ra'yiga carabtii waxay ku taliyeen raggi waaweynaad waa rag soo islaam laakiin waa maqaawiirtii waaweynaa wey odayaalkii ka haray markaas waxay dhahen hageli cumar isagoo go-aankaas qaatay cabdiraxmaan bin cawf oo meel kale ku maqnaa aa yimid arrintii waa loo sheegay cumar markaasuu sheeg aniga anaaban rasuulka sunno ka hayay xadiidkii u sheegay oo xadiidkan muxuu iyaday mowqifkii cumar oo qaatay marka sidaas wey macnaa meel haddii cuur wabaa uu ka dhaco qofka jooga inuu ka cararo maahan qofkaan meesha joogin inuu soo galo maahan alam tara miyaadan u jeedin ila ladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii walxaal hum uluufun kumanaan ay yihiin xadaralmowti mowd iyagoo ka digtoon fa qaala lahumullahu ilaahay wuxuu ku yidhi muutuu dhinto waa ay dhinteen uma axyaan wuu soo nooleeyo ma garad oo nabigaas maaragtay dacwadiisa ilaahay kusoo nooleeyay subxaana wa tacaala macnaa muutu marka waa dhinteen uma axyaan uu soo nooleeyay in allaha allan laduu fadlin waa ixsaankii u saaxiib dadka dheeraad uu siiyo calnaa dadka amaal badanoo ku leeyay oo dadkan hadda baaba-y u soo nooleeyay soo maha oo ay noloshoodii ay raaxaysteen oy gaareen oy tarmeen walaakina akhara annaasi dadka badankiisu laa yashkuruuna ma shukurnaaya dadku nicmada ay haystaan ma garanayaanoo shukrigu aada u yaryahay haddaba arrintan goboldhig waxay i tahay jihaadka in laysku tirtirsiiyo maadaama geeri laga cararo aysan maaragtay cumri baaqi yeelaynin jihaadka ha ka baqanina laleeyahay wajaahi waqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi jidka ilaahay ku dagaalama oo ha baqanina oo adhinina jihaadku dhul dilbow noo keenaya waclamuu waxaadna ogaataan ana allaha alla samiicun kii maqlayo wey waxyaalaha aada ku qooleysaan wuu ogyahay caliimun axwaasha laabta ku jirta jidka jihaadku kohsanay kuwa uga marmarsiinooyale waa ku dhibanaynaa waxaasoo dhan ilaahay ula socdaa jidka ilaahay ku dagaalama sababtoo dagaalkuna geeri gooniyo ma keenayo cararkuna nolol iyo maaragtay baaqi ahasho ma keenayo midda kale jihaadka de nafti baa ku baxaysa soo maahan xoolana waa loo baahanya jihaadka maaha wax lagu qowleyso jihaadka saxda wax lagu qaraabto maaha qofka isaga iyo naftiisii maalkiisa ku bixinayo oo ilaahay ka iibsay in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum amwaala laakiin mid ugu qaraabtay maaha amaa dadka waxaa weye beryahan waa layskaga qaraabtaa lacagaa lagu dhacaa lacagaa lagu raadsanaa been magac beenaa lagu raadsanaa almujaahid fulaan marka dadka dadka fitnada wey laakiin dadka hore iyagu mubaaraso ku jira aan la aqoon karin cabdullaahi mubaarag oo kale raxima allahu nin geesi oo ahaa jihaadka markuu galo intuu istuduuboo ninka gaalka kow ka siiyo mubaarasada oo isqari jiroo safka soo dhuuman jira qof ukuur galmaana qof kale ma aqoon jiro laakiin walba intuu fitno ka dhergo websiteka waxa lagu qoraa almujaahid alkabiir fulaan wa fulaan marka kaas waa isustus marka wey waa lagu qaraabanaa oo xoolaa lagu cunaa oo dadkaa lagu dhacaa kaas jihaad maaha jihaadka runta waxaa midka qofku naftiisa iyo maalkiisa ibtiqaaa mardaatillah oo ka dalbaya man qaatala fiis barkii nabigu qofaa wuxuu u dagaalamayaa xoolo aada heshid qofna maaragtay magac ha lagu maqlo gees ha lagu yiraahdo yaa fii sabiililah markaasuu nabigu caleyh salaa slam man qaatala litakuuna kalimatullahi alculya fahuwa fii sabiililah qofkaasaa fii sabiililah marka haddana jihaadkii marka xoolo u baahan yahay xoolihiina ilaaha kaa iibsana ilaahaad amaahinaysa hadhow wax weyn buu kuugu bedelayaa man daa waakee alladii kaasoo yuqridu llaha ilaahay amaahinaya qardan xasanan amaah wanaagsan oo macnaa wax wanaagsanna bixinayo niyo fiicanna ku bixinayo xasanada saa iskunoo qartaa xoola xalaala waa inuu bixiyo wax fiicanoo la quuri karana inuu bixiyo gaadaan nooga imaan doontaa walaa teemuma alkhabiisa minhu tunfiquun walastum biaakhidii wax khabiisahoo maquuno ah oo adigaba aada qaado lahayn haddii lagu siiyo sadaqaha ka dhiginina wax wanaagsan oo quuraa leh nacam man da ladii yuqridu llaha kan ilaahay amaahinaya waa kay qardan xasanan fa yudaacifahu ilaahay u laalaaba lahu adcaafan lahu asaga adcaafan kahiira laalaab fara badan oo min cashara ilaa sabcamia ilaa adcaafin kahiira toban ka bilaaw toddoba boqol gaar ilaa kasii badan ayaa loo sii laablaabay wallaahu allagaana yaqbidu asagaa qofka ka qabta risqiga oo ku yareeya wayabsudu asagaana u fidi oo qofkii wax la siiyo waxaan ha ku bukhaylin haddii ilaahay kuu basdiyey ilaahay wuu kaa qaadi karaa haddii wixii waan lagu siiyey markaasaa ilaahay wuxuu kale wixii amaah adduunkana uu kuu badinaya aakharna ku ku ziyaadinaya marka adugu ha ku bukhayl sababta waxaan lagu siiya adiga isma aadan siinina ilaah ha ku siiye wayaqbidu asagaa qibdada wayabsudu asagaana fidiyo marka waxa ilaah dartiisa ku bixiyo walidaalika marka abudaxdaax iyo aayaadkanoo kale markii uu maqlo iyo saxaabada ay maqnaan beeraha ugu waaweyn iyo waxyaala waaweyna ka tanaasuli jiraan beer lix boqol oo timir ay ku taalo ayuu uga tanaasulay ilaahay darti subxaana wa tacaala ilmihii iyo xaaskiisii oo dhex joogaan uu ka kaxayso yar kasoo kac tan ilaahan baahiyo ilaahan amaahayo subxaana wa tacaala man daa waakee aladii kaasoo yuqridu llaha ilaahay amaahinaya qardan xasan amaahu can fa yudaacifu lahu ilaahay u laalaabo adcaafan laalaab kahiiratan badan macnaha ka bakhaylina waayo sababtoo wallaahu ilaah yaqbidu asagaa wax ka qabdo yabsudu qofka macnaa risqi asagaa ku ciro yabsud asagaa u fidi marka ilaahay haddii uu ku siiyey bixi adduunkana waa lagu ziyaadinayaa aakharna waa xawey wax ka weyn lagu siinaya wa ilayhi turjacuuna ilaahana u laabanaysa oo wixii la idin siiya haddaad ilaahay ugu dhawaataan subxaana wa tacaala ajarkeed ayaad helaysaa haye haddana alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala alam tara miyaadan u jeedin ilal mala-i kooxdii oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ahaa min bacdi muusa nabiyullaahi ka bacdi kooxdii ahaa waqti nabiyullaahi muuse ka dambeysay wax badan weliba id waqti qaaluu ay yihaahdeen linabiyin lahum nabi ayaku markaa u joogay oo waa shamwiil ay dhahaan ibcah lanaa noo soo bixi melikan boqor nuqaatil aan dagaalano fii sabiiliillah boqor aan jidka ilaahay ku dagaalabana maamulo oo taxta ra'yatii aan ku dagaalano noo soo saaro noo cayi oo ilaahay noo weydiiye cidda ilaahay uu ku waxyooda inuu noo cayimo noo weydiiye qaala markaasuu nabigoodu wuxuu ku yidhi warheedhahaya dad inkaaranoo waxaa tihiin ballanfuryo badane hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba calaykum haddii laydinku qoro alqitaalu qitaalka allaa tuqaatilu inaanaan dagaalaminninba oo dagaalkiiba aada ka fariisaan haddana aada tamaninaysaan qaaluu markaasi waxay yidhahdeen wamaa lanaa maxaa noo sugnaado allaa nuqaatila oonaan la dagaalamanin fii sabiilillahi jidka alle walxaal qad ukhrijnaa nalaka bixiyey min diyaarinaa guryaheenni iyo abnaa-inaa inamadeenna oo guryaheen waa laka saaray inamadeenna waa nalaka xogo waa la adoonsado waa la qanimaystay marka qisadii intii aan tafaasiishadii la dhex gelin ayaa waxaa la sheegay gebagabadeediyaa loo soo sheegoo waxaa la yidhi siduu nabigii ka cabsanayay noqotayoo falamaa kutiba markii la qoray calayhim korkooda alqitaalu qitaalkii markii lagu qoray oo nabigii boqorkii loo cayinay tawallow way jeesteen ilaa qaliilan in yar maahan oo minhum iyaga ka mida wallaahu allana caliimun ku og bidaalimiina daalimiinta ku og marka reer bani israa'iil taariikhooda ayaa la kashfinaya waxaa la leeyahay nimankan hadda maxamedo adiga kula jooga caleyka afdal asalaatu wasalaam oo ku dhibaya oo macaanidiinta cinaadkooda hadda u kow maahan ambiyadoodi ayayse u caanidi jireen oo waxa intay ballan qaadaanay haddana ballanka bixi jireen qisadaana waxay ku dhacday mufasiriintu ay leeyihiin reer banu israa'iil waa ti nabiyullaahi loo soo bixiyey haaruun walaalkiisoo la jira iyo yuushac ka bacdina marka markii hore cizay ku noolaan intay diinta si fiican u haysteen dhaqankoodu wuxuu ahaa inay ambiyadu ay xagga diinta u maamulaan boqorna ay samaystaan oo maamulka arrimaha kala haga boqorkuna nabiga ou la tashado oo nabiga amarkiisa ou qaato oo waxyiga uu fuliyo ambiyadoodana risaalo gooniya badanaa ma wadan ee towraad unbay dadka ay ku camal falayeen oo maaragtay sida culummada muslimiintuba ay dadka muminiinta u maamusho diinta ugu xafiso ay ayaguna diinta ugu maam ugu maamulayan saasay u fiicnaayeen dhulkan baytulmaqdes ay barwaaqo u ahaayeen oo raqa dalcaysh nolol barwaaqo ay ugu noolaayeen ayay nimankii fasaadeen boqoradii awaamirtii ambiyaday ka leexdeen fisiqii iyo fujuurkii iyo cisyaankii ayaa ku batay marka diintii dhammaan marka waa ay ka tageen ambiyadii waxay laayaan iyo waxay dilaan dhibaata u geysteen qaarkood xataa asnaamta ay caabudan leeya diintii caqiidadan oo camalba waa ka tageen ilaahay marka wuxuu ku salliday gaaladii camaaliqadii nimankii dhulkan shaam ee faladhegilaan jira oo jaalad oo waday dhagahay marka ay ka jafeen dhulkii ay ka bixiyeen wax walbaay ka qaateen ayagii dhammaa dekan dekan ay ka dhigeen idlaalaa ku dhacay sida maanta muslimiinta haysta oo kale mel ay u cayrsadaan ma laha markii dambe ayay nabi ambiyadooda ka mid ahaa oo shamuil la yiraahdo samuilna waxay ku timid samica allahu ducaa oo iyaga waxay lahaayeen laf ayaa nabiyaalku kasoo kasoo bixi jireen ma garad qolada yahuuda la yiraahdo qoladaasa badanaa nabiyaalku ay kasoo bixi jireen qolo kalena maaragtay waxaa kasoo bixi jiray boqorada ayaa kasoo bixi jiray marka nabigii ayay dhaheen war waa dhimanay tala ma hayn waa idlaala nagu dhacay maaragtay boqor noocay waa dagaalamaynaa oo waa isdifaacaynaa markaa de wou yaqaanay akhlaaq xumadooda iyo maaragtay dacfigooda waxuu dhahay hadhow markii nabi boqor la idiin cayino idin maamula hadhowaad cisyaan iyo dabmaryo aada keeni doontaan ee maad joogtaan waa isxamaaseen waxay dhahdeen maya oo haddee inaan diinta alla kore waxaan dhan idlaalaanba ku jirnaa idlaal ayaan ku jirnaa marka saasaa marka nagu qasbaysa yidhaahda halkaas waxay dhaha ibnulqayim farqiga muslimiinta iyo jihaadka reer banu israel u dhaxeeya jihaadka reer banos badanaa difaac iyo dulmi iska qaad ah laakiin muslimiinta iyaga badankooda dagaalooda waxaa liiclaa-i kalimatillah kelimada alle in maaragtay la kor yeelo oo islaamka la faafiyo oy diintu xoogeysato ayuu u badnaa marka ummadda muslimiinta xagga jihaadka ugu kamaal badan saasuu yidhahda sheikhulislaam marka qisadaas iyo isbedelkii ka dhacay ayaan lakaga sheekeyna kolley ayagii dhammaa ballankii ma wada eys oofin dad kamidaha oofiyey intuu yaroo oofisa iyaa marka lagu gargaarsay oo daa-uud iyo meeshay kasoo baxayaan wey nabiyullaahi daa-uud iyo halkaas ku gargaarsadeen marka ummadda haddii iyagu isbedesho xagga diinta usoo leexdaan waxaway ilaahay wuu bedeli karaa laakiin hadday qurun iyo maaragtay balaayo iyo fitan ay ku jiraan waa iyada usii ziyaadaysa marka cibro weynaa ku sugan alam tara miyaadan u jeedin ilal mala-i kooxdii oo min bani israa-iila ka mid ahayd min bacdi muusaa muuse zabankii ka bacdi ahayd oo waqtigii daa-uud intaan nabi laga dhigi ka hor wax yar waa oo jeeshkan duuli doona daa-uudaa ku jira oo wiil yar ah caleyhi wacala min afdal asalaatu wassalaam id qaaluu waqti ay yidhaahdeen linabiyin lahum nabi iyagoo u sugnaaday oo shamwiil a la yidhaahdaa shamwiil ibcad lanaa noo soo bixi malika oo macnaa noo cayin adoo ilaahay waxyigiisa kaashanayo woy malikan boqor oo madax noo noqdo oo jihaadka hogaamiyo nuqaatil fii sabiililah jidka ile aan ku dagaalamo ay taxta raayati wa qiyaadati isagoona hogaaminayo qaala wuxuu yidhi hal casaytum taa waxay ku tusinaysaa jihaadku fawdo inuusan ku socon horta ummad marka hore imaam yeelato ummad kala fawdaa xataa hadday jihaadan hadha waxba nasri ma keena iyagaa fidlo fidlo isku dhahay ummad haday marka hore iswaafaqi weyse hadhow ma iswaafaqayaan waxay leeyihiin waa dagaalamaynaa hadhow markii miraha la gurtaan iswaafaqayna adinku waxba haysada iswaafaqis miraha markii la hadana dagaal kale waa wax kale kala safta waa walciyaadu billah qaala hal casaytum mantin in kutiba calaykum alqitaalu anlaa tuqaatilu qaaluu waxay dhaheen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatil aan u dagaalamayna fii sabiili illaahi walxaal qad ukhrijna nalaka bixiyey min diyaarinaa guryaheena oo guryaha nalaka qaxiyey waa sida hadda falastiin loo qaxinayo soma iyago ay sameynayaan wixii hadda sameynaya wa abnaa-ina iyo caruurteena laka dafay meesha waxaa ku jirta kitaalkii waa lagu qoray boqorkii waa loo cayinay dagaalkii waa lagu qoray laakiin reero balan oofi ma yihiin ciddan waa cid la yaqaani falamaa kutiba markii lagu qoray calayhim korkooda alqitaalu qitaalkii tawallow way jeesteen ilaa qaliilan minhum in yar ayagii kamida maahan wallaahu ilaahina caliim waa ogyahay bidaalimiina kuwa daalimiinta inta toosan oo xaqa ku taagnay inta daalimiinta ilaahay wuu kala ogyahay marka natiijadii baa xoogaana loo soo hormariyey oo qaarna inay jeesteen qaarna ay ballankii oofiyaana loo soo sheegay qisadiioo mufasalaana loo sheegaya arrintii marka ay warsadeen nabigii arrintii waa u oofiyey oo boqoro u cayinay oo xag waxi ilaahay uga cayimay wa qaala lahu nabiyuhum nabigoodu wuxuu ku yidhi markay arrintii ay warsadeen ina allaha ilaahay qad bacatha wuxuu soo saaray lakum daaluuta ayuu idiin soo saaray malikan boqor inuu idin noqo idin cayinay oo waxyiga saasaa soo degay daaluudkan waxay yidhahdaan nin aqoon laho ahaa laakiin nin iska miskiinahoo dabaaqahu ahaayo maarata hargaha iyo magdeeyo iska noloshiisa ama biyaha iyo dhaamiyo iska ah laakiin aada u qurux badan oo aqoonna badan sharafna la ayuu ahaa qoyska boqortooyadana kamid ma ahayn reer benyamin qololahu ka dhashay isagu qoyska marka boqortooyada isagu kama muusan mid ahayn oo iyaga boqortooyaduna qoysaa u badnaa nabinimadana qoysaa u badnaa wa qaala lahum nabiyuhum wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay qad bacatha wuxuu soo bixiyey lakum idinka daaluutu idin soo bixiyey malikan xaal iyo isagoo boqor oo macnaa allah idin cayin weliba anaa idin cayino ma dhihin ilaaha soo waxyoodo dhah subxana wa tacaala ninkaa hadi soo hogaamiyo nimankan aadaa loogu nicmay boqorkii xataa hogaami lah xaq allah looga soo cayin wamaca daalika ictiraafkooda arag qaaluu waxay yidhaahdeen bal fiir idabdaradooda annaa seedeebo yakuunu lahu lmulka calayna annaga seedeebo boqor loogu noqonayo anna sideebo lahu yakuunu u ahayn lahu asaga almulku boqortinimada calaynaa korkeena walxaal naxnu anaguna axaqu aan nahay kuwa u xaqnimo badan bilmulki boqortinimada annagaa boqortinimada maanta ma arkaysa sababta boqortinimada sibd sibdu yahuuda ay ka timid qoladaas ay ahaan jirta ilaahay meesha row xagii karaa moogta annagaa u xaqnimo badan dhihi midda kale waxaa u dheer walam yu'ta lamana siino sacatan min almaali xoolo badan oo wax ku dabiro boqortinimada xoolo iyo u baahan taho ninaan xoolo lahayn soo madaxu noqon karaa ninka socda hore waaa kabitaalis weyn noqon karaa ummadaba kala laaluushe ya abubakar iyo cumar ma xoolay haysteen ya iyagaana ummadda ka qiyaado fiicnaa wax walba ka qiyaado fiicna nacam marka yacni waxay kutusina maadinimadooda xag mar nasabay ku cilaynaya ilaaha soo doortaa leey ase xag nasab ku cilay qoyskii boqortooyada maaha xoolo male ilaahaaba soo doorta maxay tahay xoolona male qoyskii boqortooyadana ma aha marka waa dad maadiin iyo cunsurinimo iyo maadinimo ku tusinaysa ayaga weli ou nabi ou la joogo bal maanta nabi ay la joogin ka waran ay kaafirin yihiin nabi maxamed ku kufriyeen maxaa laga filanaa marka iyagoo nabigooda la joogo oo weliba limaslaxadooda isla hal mar diintii waxay ku caarideen cunsurinimo iyo maaragtay maadinimo ninkaan xoolana ma lahan qoyskaas reer hebelna ma ah waa mid ummadda baabi'isay qaaluu waxay yidhaha annaa sideebow yakuunu uu ahaanayaa lahu asaga almulku boqortooyadu calaynaa korkeena oo qolada boqortooyada ma aha soo maaha walxaal naxnu anaguna axaqu aan nahay kuwii uga xaqniman bilmulki boqortinimada minhu oo qoyskii ma ahan asaga boqortooyada yahuud yahuuda qolada la yihaahdo qoladaasaa boqortooyada ahayd midda kale walam yu'tana lama siinino sacatan min almaali xoolo badan maanta maasma uusan lahayn qaala wuxuu yidhi warkan jaajaada iska dhaafa soo maaha maxay idaa jaa nahrullaahi batala nahru macqin hadduu nas alle xaggiisa uu ka yimaado aaraa bini aadan iyo laguma ictiraadi karo taas lama ogolo qaala wuxuu yihi ina allaha istafaahu calaykum ilaahay wou doorta korkiina boqorta isagu doorta wa zaadahu wuuna u zaadi bastatan ziyaadahu fi lcilmi u ziyaaday waljism iyo jismigiisa oo nin laf weyn oo baaxad leh oo haddana hay-a wanaagsan leh halkaas waxaa laga qaatay yidhahdeen culummadu in ninka maanta ma arkaysaa boqorka ahay inuu qof kamaalla inuu yahay min naaxiyati cilmiga xagga maaragtay kabaalka jismiga iyo heybada intii la heli karo kolley haddii laisla waayo qofka cilmiga kartidaha la dooranayo laakiin haddii lasla heli karo ilaa qofka haybadda lafteeda qaymo weynu ku fadhisaa ma garanta wazaada wuxuu zaad bastatan macnaa ziyaado ayuu u ziyaadiyo fidin fi lcilmi xagga cilmi waljismi yani cilmi ballaarana ilaahay wuu siiyey iyo xikmad iyo maaragtay fiiro dheer jismigiisana waa nin jismi qurux badan oo mahiib ah oo laga haybeysanayo markii la arko acdaada ay ka haybeysanayaan dadka jeeshkaana markaas qiyaadadiisa ay markaas ay raalli ay ku noqon karaan wazaada waxuud basatan fi lcilmi waljismi u ziyaadiyey nacam wallaahu allana yu-ti midda kale waxa weeye meeshaan horta xikmada meesha ku jirta waxa weye ninkan ilaahay subxaana wa tacaala aqoon weynna waa u siiyey jismi wanaagsanoo haybadnana waa siiyey midda kale warkaba waxaa soo afjaraya wallaahu alla yu-ti wou siiya mulkahu boqortooyadiisa man yashaau cidow doono wallaahu allana waasicun waa kii cadihiisa oo waasic yahay oo qof xayiri kara lama arko maxaa ilaahay qofkan waxu siiya lama dhihi karo caliimun isaguna waa ogyahay oo cidda munaasaba wuu ogyahay allah subxaana wa tacaala waxaad moodaa marka si dad juhaal ila la hadlahay waan dadkii shala dalbanaya oo dhahay ibcad lanaa melig yacni haddana qaabkii juhaasha ayay maaragtay u hadlayaan marka isaguna wuxuu ku baabi'iyey nabigii xujaj iyo waxyi ayuu markaa ayuu maaratay ictiraadkooda uu ku baabiiyey qaala wuxuu dhahay in allaahu allah istafaahu doortay calaykum korkiina wazaada wuxuu saaday bastatan fidin oo filcilmi waljismi ahaaday midda kale wallaahu alana yu-tii wou siiye mulka wou siiyaa mulka mulkigiisa man yashaau cidou doono wallaahu alana waasicun waa ku waasicoho fadligiisa oo waasiciiho cid xayiri karta lama rabo ciddou rabow gaarsii kara caliimun ogaansho badanoo cidda u saaxiiba ogaa kara haddana weli waxaa la rabaa in la qanciyo oo weli wuxuu u burhaan garaynayaa ninkan boqortinimada inuu saalix u yahay oo weliba muxalleya saas weli waxaa idin raacsan mucjizo aada ku qanacdaan wa qaala lahum nabiyuhu nimankan marka dad maadiinay ahaayeen waxaa la rabay waxaan ilaahaa idin faray inay ku kaaftoomaan marka hore markaas intaasoo ictiraada ay keeneen ka dhaadhici xikmadii wixii ka dhaadhici haddana mucjizo cadaanaha loo keenay marka bal inay ku qalcaan hadhowba haddana waxaa arkaysa qaar iyagoo ballankii kasii baxay wa qaala lahum nabiyuhum nabigoodu wuxuu ku yidhi ina aayata mulkihi boqortinimadiisa inay sax tahay oo xag alla laga cayinay waxaa daliil u ah an ya-tiyakum inuu idin yimaado attaabuutu taabuutkii sanduuqii fiihi xaal ay ahaatay sakiinatun xasilooni oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday iyo wa baqiyatun haraay oo mimaa taraka wuxuu ka tegay ah aalu muusa nabiyullaahi muuse wa aalu haaruuna taxmiluhu xaal ay xambaarayso almalaa-ikatu malaa-igtu ay xambaarayso oy hortiin ay jug kusoo siiso kabacdi marka maxaad leedihiin marka ina fii daalika arrintaa la aayatan baa laku idinku kugu sugnaaday lakum idinka in kuntum haddaad tihiin mu'minu kuwa rumeynaya haddii kale jaajaalayaalaad tihiin wax lala hadla ma tihiina meesha naga taga waay waxba ma haysaan meesha marka calaamo waxaa inole taabuutku inu idin yimaado taabuutkan marka wuxuu ahaa waa sanduuq ay ku jireen siday maaragtay ay culammadii aahaarta ay sheegayaan jajabkii looxdii maaragtay oo towreed oo ku qoray wa alqal alwaax markii alwaaxda ay ka dhacday jajabkii yararka ahaa qaab kamida ay ku jireen iyo ushiisii iyo waxyaala adiga aahaarta ambiyada aathaarta ambiyana waa mubaarag waa la barakeysaa sida nabigeennaba caleyh salaatu sla aathaartiisa loo barakeysan jiray weysadiisa iyo khaatamkiisaba ilaa cusmaan ba khaatamkii nabigu haysan jira khulafadoo dhan markii dambe u ceel uga dhacay si kas inta la yeela ceelkii laga waayo waa lasoo bixi meel ku dhuma kabacdi waata fitnadii ay bilaabtay markii la waayo khaatamkii nabiga caleyh salaatu salaam marka iyaga caado waxau ahaan jirtay markay cadow la dagaalamayaan taabuudkaas ay qaadan jireen hortooda socosin jireen cadow kasta waa jebi jira markay diintii ay ka tageen taabuudkii laga dhacay jaaluud iyo qoomkiisaa ka dhaco waxaa yaa laga dhacay markaasi dulli iyo dulli ay marka ay ku dhaceen iyaga dhama ay sii baabeen saa darteed waxaa laleeyahay ninkan inuu boqortinimadu sax tahay waxaa idinkugu daliila taabuudkii laydinka dhacay ood weyseen ood barakaysan jirteen oo kabacdi aad dulli aada ku dhacdeen inuu taabuudkii marka uu dib inkugu soo noqdaa ka mid wa qaala lahum nabiyuhum waxau ku yihi ana aayata mulkihi mulkigiisa boqortinimadiisu inay sax tahay oy xag alla ka timid anaguna aan run idiin sheegay waxaa u daliila an yaatiyakum inuu yimaado attaabuutu sanduuqii fiihi xaal ay ahaatay sakiinatun xasilooni oo min rabbikum sakiinadaas qaar waxay leeyihin waa dabayl hururuf leh qaar waxay leeyiin wax suurad insaan iyo weji leh qaar mukulaashay u egto hadday qayliso cadowga uu jabayo laakiin isku soo aruuriyo nabiguna waxba kama sheegin qur-aankuna sakiin unbuu sheegay calaa kulli xaal waa waxba waxay isla yaqaaniinoo hadday arkaan calaamaadkaas ay xasilayaan oo rucbigii argagax ay ka ba-ayso ayaga cadowgana rucbii argagax oo ku dhacayo waa sakiino xagga la ka ahaayo sakiinadaasi waxaa ku sugan taabuudka oo sanduuqa ku sugan iyo baqiyatun haraay oo mimaa taraka wuxuu ka tegay aalu muuse aalu muuse marka muuse naftiisaa loo jeeda iyo wa aalu haaruuna haaruun macnaha waxaweye waa aahaartoodii ama ubooyinkii kuwaysa qaadan kareen mise kabahoodii ushii nabiyullaahi muusa wax ka haray maaragtay jajabkii oo alwaaxdii oo towraad oo ku dhegay waxyaalaha aahaarta mubaaraga wax ka mida taxmiluhu xaal ay xambaarayso almalaa-ikatu malaaigta marka malaaigtaa soo xambaarta iyagoo ujeedaa hortoodii lasoo dhigay gaalada inta laga soo qaato ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la-aayatan aayad baa lakum inkugu sugan in kuntum haddaad tihiin muminiina mumin haddii aad tihiin meesha macnaha waxaa ku jirta arrintii waa uun ku qanceen xoogaa murankii halkaasoo ku dhammaaday qiyaadadii jaalood waa la wareegay jeyski waa isku dubaritay kolley hadda tadriibaad iyo tashjiicaad iyo maanta ma arkaysa maamul iyo diyaar garow isaga shil kuma jiro waxaa la yidhahdaa ilaa thamaaniin alf ou diyaarsaday ma garata ciidankii marku diyaarsaday ciidankii daaluud waa la baxay marka dhinacii cadowgi u aaday qisadii baa laga sheekeynaya marka falamaa fasala markii ou la baxay daaluutu daaluud ninka la yiraahdo oo boqorkii ahaa biljunuudi maaragtay junuudii iyo askartii markuu la baxay reer banu israa-iil oo xaggii cadowgii maaragtay camaaliqada oo daaluut ninka jaaluut uu hogaaminayo ay xaggooda ay aadeen ayaa waa oomeen baa la yiraahdaa biyay u baahdeen oo biyay warsadeen qaala markaasu wuxuu yidhi ina allaha alle mubtaliikum waxau idinku imtixaanayaa binaharin webi waa webiga waa beygan urdun iyo falastiin u dhexeeya nahr urdun ay yihaahdaan kaas inuu yahay badanta in allaha alle mubtaliiku wuxuu idinku imtixaami doonaa binaharin buu idinku imtixaani doonaa ee faman shariba minhu ciddii ka caba falaysa minii aniga iga mid ma aha waman lam yadcamhu qofkii aan quudanin oon ka cabina fa inahu minii anigu iga mid yahay jeyshkayga muminiinta ka mid yahay oo calaamat lkhudlaan waxa ah qofku inuu biyahaas u cabo ilaa man iqtarafa qofkii sacbaysta maahane karfatan hal sacaba biyadihi gacantiisa qofkii hal sacab ku qaata asaga kaasi waxaa weeye maaragtay waa iga mid wa marka ama qofku inuu iska dhaafo ama hal sacab ou qaato qofkii sacab ka badsada ka mid maaha marka waxaa le qofkii hal sacab qaato oonku waa ka ba-a kuwii ka dhargana oon unbay kasii qaadaanba waa mucjizo marka waa lagu imtixaana hadda waa la yaqaanaa nimankaanoo fa sharibuu way cabeen minhu webigii ilaa qaliilan minhum in yar maahan agharkoodii degtay isla dhigeen asi oon iyo kasii qaadan iyo fasaad marka waa cisyaanka waa lagu yaqaana kuwaas marka meeshay ku hareen waayo waa laga takhalus wax yaraa raacay falamaa jaawaza markuu gudbay daaluud hu webigii huwa asaga iyo waladiina aamanuu kuwii rumeeyey macahu macigiisa rumeeyey oo imtixaankii ka soo baxay markay gudbeen oo ciidankii laysku hor yimid qaar ayagina haddana haddii markii koox la baxaba xoogaa haddana kooxaa dacf yar oo soo galay qaaluu waxay yidhahdeen macnaa koox ka mida laa daaqata lanaa maanta nooma sugnaan alyooma maanta bijaaluuta iyo wajunuudihi junuudiisa oo ciidankii badnaa waa naga kala haray waa yarnahay markaasay la isxamaaseeyey marka ilaa jeysku isku martaba ma aha rag baa iimaankooda kor ay jiraan dadna hadda waa kuwii biyaha cabayoo haray soo maaha qolana markaana xoogaa cabsi gashay qoladii iimaankooda ou sarreeyaa tashjiiciso qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yadunnuuna yaqiinsanaa annahum mulaaqullaha ilaah inay la kulmayaan aakharo oo mar kastaba ay geeridu asiibayso oo waxaa weeye dagaalna aysan ku dhimanaynin cararna uusan hadda nafru siyaadinaynin waxay yidhaahdeen kam min fi'atin ilmise koox yar qaliilatin oo yar halabad ka adkaatay fi'atan koox kahiiratan badan biidnillaahi ilaahay idankiisa iyo nasrigiisa wallaahu alana maca asaabiriina saabiriintou la jiraa marka imtixaankanaa yimid jeyshkii marka uu dhaqaaqay mahigaanka ahaa ilaa tamaaniina alf ay yiraahdaan ayaa marka imtixaanayo ilaa hadhow dad aan faa-idana waxba ku tari maayaan markay oomeen webigaa lainku imtixaanay ninkii webigaas ka caba haadaa inuu qofkaasi uusan amar qaadanaynin oo calaamatu lkhudlaan waa inuu hadhow oo jeeshka garabkiis ka bixi doono ninkaan cabinna waa iraacaya oo jeeshkau ka mid yahay allaahumma waxaa loo rogsay qofka hal sacab inuu qajac ka siisto isagaana ku fildaanay wixii kalo iska dhaha imtixaankii marka la dhacay webigii afkaa la wada gashaday qam qam ilaa wax yar maaha intii cabtay marka oon bayba kasii qaaday baa laga tegay iyaga maba soco karaanba waa fashil intii kaloo webiga maaragtay aan ka cabin ayaa hadda wax yaray noqotay cadowgii markii la arkaa qaara xoogaa haddana shag yiri oo cabsi dareema kooxdii kalaa marka mu'miniinta ahayd oo iimaankooda qawigaa xamaasaysta waxay yidhaahdeen waxba ha ka baqinina waa la gargaarsanayaa falamaa fasala markou la baxay daaluutu biljunuudi qaala wuxuu yidhi in allaha alle mubtaliikum wuxuu idinku imtixaani doonaa binahari ee faman shariba minhu qofkii kacba falaysa minii iga mid ma aha waman lam yadcamhu qofkaan quudanin oon ka cabinna fa inahu minii iga miduu yahay waa jeyshkaga muminiinta ilaa man ikhtarafa qorki qofkii sacbaysto gurfatan sacab biyadi gacantiisa ku qaata taas waa loo ruqseeyey marka waxaa loo ruqseeyey inuu saba cabin iyo inuu hal sacaba u qaato waa kanoo markii la imtixaanay imtixaankii badankoodu waa ku dhaceenoo fa sharibuu way ka cabeen minhu webigii ilaa qalin yar oo minhu iyaga kamida maaha intii marka aan cabin ayaa jaaluud la baxay falamaa jaawaza marku gudbay hu webigii falamaa jaawaza daaluud margud hu webigii huwa asagiyo waladiina aamanuu macahu kuwa muminiinta la jiray qaaluu waxay dhaheen laa daaqata lana alyowma annaga awood uma lihinin bijaaluuta jaaluud iyo junuudi xoog uma hayno muminiintii qaar ka mid a cabsi yar gashay ilaa cabsida marka hore waa soo wada gashaa markaasaa raggii marka mu'miniinta ahaa ayaa tashjiiciyo waxaa war habaqanina meel lagu baqan lama jooge qaala aladiina kuwii waxay yidhaen marka mu'miniinta xooga badnaa yadunuuna rajaynayo oo macnaa yaqiinsanaya adannu huna bimacna alyaqiin annahum ayagu mulaaqullaha inaahay la kulmayaan kam min fi'atin ilmisa kooxo qaliilatin oo yar oo qalabad ka adkaatay fi'atan koox kahiiratan badan biidnillaahi ilaahay uga adkaatay idankiisa iyo nasrigiisa wallaahu allana maca saabiriina saabiriintou la jira waa la istaxmiisiyey marka oo kooxdii yar baqday waxaa weeye galab galabtii waa laga waa laga daaweeyey kooxdii yaqiinta iimaanka weyn laheed ayaa si fiican u taxmiisiyey waa laisu soo baxay marka goobtii aa la isu yimid ilaa jeeshka waxay marxala tasalsul waa qisada qur-aanka wax ka qisa macaan lama arko qisadiisay ku bilaabatay dulligii niqaashay ka dhacay maaragtay dhaaluud cayimitaankiisii hadhow jeeshkiisii loo diyaargareeyey sidau dhaaluud jeeshkii markii uu la soo baxay imtixaankii dariiqii maaragtay ku qabsaday oo lagu kala haray haddana fulinimadii yaro soo gashay hadda macmacadii goobtii aa la isugu yimid waa nafsa qisata beder oo kale sibaa lagu soo baxay cadowgiibaa maaragtay sidii la maleysanaayay si kale noqotay nabiga waa kii la showra calayhi salaatu wasalaam ansaar iyo muhaajiriin waa kii yiri meel kastaan kula gelayna wahaakada ilaa dagaalka uu sida ku bilaado guusha ay timid walamaa barazuu markay isusoo usoo baxeen lijaaluuta oo isu muuqdeen oo meel bannaan la isugu yimid walamaa barazuu markay u muuqdeen oo lasoo muuqday oo banaanka la isugu soo baxay lijaaluuta jaaluud iyo wajunuudi iyo junuudiisa markii banaanka lasimi goobta la isugu yimid markaas hadda in ilaah loo cararo ilaa jeeshka waa ka badan yahay in la baqdana sharaf maaha qaaluu markaas waxay dhaheen rabbanaa rabbigeena afriq calaynaa nagu shub sabran sabr ilaahu nagu shub oo yacni sabarka aada ilaahay maarata ilaah n noogu gargaar wey ilaa sabarku wax weyn oo maaragtay cadowg loo gargaarsado wey wathabbit sugo aqdaamanaa gomadeena sugo inaan cararno naga ilaaliyo maarata yacni inaan qalbigeennana ou sakiino ou helo gomadeedana ay sugnaato cadowga inaan sii baacsano maahane aanan didib u suqin ilaahu nagu sugo wansurnaa ilaahu nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriin gaalada noo gargaar hadda marka dagaalka laisu yimaado ma ahana mashxarado iyo wuuq iyo waaq iyo sida hadda ay dadka ay sameeyaan iyo iyo maaragtay wilisaqo iyo qurun iyo qashin ma aha ilaahay in loo xasilow ilaahay la baryo dacfiga la muujiyo faanfaanka iyo bajaqbajaqdoo kale looma baahno markaas oo kale nabiguna calayhi salatu salaam waa kii markii beder uu joogay intuu qolkii oo galay xariishkiisi ilaahay maanta ma arkaysaa munaashadaynayo oo dhaha ilaahow allaahuma intahlig haadi alxisaaba haddaad halaagtid falan tucbad fi lyowm fi lardi bacda alyowm maanta ka bacdu xaabudiintan way sal go-eysa abuubakar intuu marada u sooco dhaaya bacda munaashadika rabbika ka tartiib ilaahay fa ina allaha munjizu laka wacdak ilaahay wou kuu yaboohay marka nabiga hadduu saa ilaah u baryaa ambiyadii qof aan waxba haysanin isagoo weliba u rab nabiga oo masaaric u sheegay hebel intaa lagu legdaa hebel intaa lagu legdaa abujahl waa kana halkaa lagu legda ee nin walba meesha nabiga u tilmaamaa lagu legda isagoo meyda la dhigay baabihum sal allahu calay wasalam marka sunnada jihaadka waa saas wey walamaa barazuu goortay isu soo muuqdeen oo goobta la isugu yimid oo macnaa ay waajaheen walamaa barazuu macnaa markay waajaheen oo jabha laysku qaaday muwaajahada oo laysu muuqday lijaaluuta jaaluut waa boqorkii camaaliqada waaye iyo qaa'idkoodii wa junuudi junuudkiisii qaaluu waxay yidhahdeen qoomkii daaluud oo watay rabbanaa rabbigeenow afriq calinaa nagu shub sabran sabr wathabbit aqdaamana gondaheena sugoo wansurnaa nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina qoomka kaafiriinta dacwadii baa ilaahay aqbaloo fahazamuuhum way jebiyeen macnaa qoomkii daaluud oo maaragtay reer banu israa'iil ayaa jaaluud qoomkiisii jebiyey fahazamuuhum way jebiyeen biidni illaah ayaga awoodadman waa idan ale wa qatala wuxuuna dilay daawuudu oo wiil yarho jeeshka markaa daalid ku jira jaaluuta boqorkii dhabaay kaga takhalusay geesi buu ahaa nabiyllahi daawud caleyhi salaatu wasalaam boqorkii dhammaa oo ciidanka watay ciidan haddii qaa-idka laga dilo bis waayo wiil yaroo jeeshka ugu yaroo ah wiilkii yaroo jeeshka u yaraa boqorkii xafka siiyey markaasaa ilaahay muxuu ugu amaalguday wa aataahu llaahu lmulka waalxikmata ilaahay boqortinimadii iyo nabinimadiibau siiyey iyo xikmadii wa callamahu wou baray mimaa yashaau wuxuu rabo oo waa kii birarka iyo maaragtay hubka samayn jiray iyo duruucda maaragtay dagaalka laga labisto iyo xadiidka wa alanaa lahu lxadiida an icmal saabiqaatin waqadir fi sard nabiyullaahi daa-uudna fadligiis waa badan yahay yacni qur-aanka soo u akrin jiray inuu inta daabada loo raraa qur-aanka dhan u akrin jiray inuu kaana yasuumu yowma yufdiru yowma inahu maaragtay u kaana yakul min camali yadih ma garatay walaa yafiru idaa laaqa inuu geesi ahaa nabiga ammaan badan oo xadiida ku sheegay meelo badana qasiisa nooga imaan doontaa marka ninka ugu horreeyaa la yihahda reer banu israa'iil oo mulkigii iyo nabinimadii la isugu daray wa ataahu lah lmulka walxikma wa callamahu wuxuu bara mimaa yashaau wixii ou rabo ayuu bara markaasuu ilaahi subxaana wa tacaala jihaadka ahmiyadiisa ku baraarujinaya jihaadka ahmiyadiisa ku baraarujinaya iyo cadowga la iska celiyo iyo difaaca ahmiyadiisa oo cadow haddii lasu dhigto inuu cadowku qashinsanayo sida haddaba dhacdaba walowlaa dafcullaahi ilaahay haddii uu ku celin lahayn annaasa dadka bacdama bacdin qaarba qaarka hadduusa ku difaaci lahayn oo kuwa shartooda kuwo kale aan yaka looga dhigayno lagu difaacaynin la fasadad ard dhulka fasaadi lahaa haddaba hadda waxa dhacday wey wax ceshanaayo lama arko gaaladii isu wax dha lama arko ma garata sida uu sheegay maaragtay tuladimuhuna bilkhumri nisaa markii uu dhahayay reer mako wallaahi intaan maka soo galno oo rag difaaco la waayo unbaa gabdhuhu gambada ku caabi doonaa xataa wadankii muslimiinta wax gamba ku caabiya xataa waa lala aya kulli gaala la isu wada dhihi iyo kuwaana lasu dhihi hadda waa kaa dhulkii dhamaa fasahado meel lagu tukado meel la xariisto meel la fadhiiso la waayo nacam bal annagaa isii laynaynaba meesha wax laska dhicin lahaa allahu mustacaan jihaadkii dhan waxuu noqday muslimiinta baabi-intooda noqday kitaabka bukhaari aan ku arki doonaa walowlaa dafcullaahi ilaahay haddii uusan jooji lahayn uusan reebi lahayn annaasa dadka kuwa daalimiinta bacdan bibacdin qaarba qaarka haduusa ka hortaagi lahayn la fasadat il ardu dhulku waa fasaadi lahaa walaakina allaha ilaahay duu fadlin waa kii fadli ixsaan u saaxiiba cala alcaalamiina dadka oo gaaladii qaarba qaaladu ku reebaa xataa markii gaalada xoogaa kala qaybsana tawaasunka dawaliga uu jiray waxoogaa ayagu isbaaro isu dhigi jireen waaba laga cayntay hal meel markay isla safteen oo muslimiintan ee gacmaha ay taageen adduunkii dhan ba isku kharibay soo maaha nacam wal ilaahaysa keeni doona subxaana wa tacaala si axaadiis sheegi doonto sidaan ma soconayso waa isbedeli doontaa walaakina allaha alla duu fadlin waa kii dheeraad iyo ixsaan u saaxiiba cala alcaalamiina dadka uu dheeraad oo siiyey tilka taadaasi aayaatullah aayaadka ilaahay waay bal fiira markii hore axkaama laga soo hadlaya cajaa'ib qisaskana waxaa cilmi ku jira bal fiilo qur-aanka mar walbaba waxaa weeye baab wuxuu ku furo aada leeda baabkan wax lamida ma jira oo cilmiga iyo xikamta ku jirta aada yaabaysid waa natluhaa calayka aan kugu akrinayno bilxaqi si runa aan kugu akrinayno wa inaka adiguna la min almursaliina taasina waxay ku tusinaysaa inaad mursaliinta ay ka mid tahay wallahu aclam sal alla calaa maxamedin ali saxbi wslm waxyar intaana ka bixin oo salaada